markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaa inoo haysaa cashe ibraahim aadan caashicuud
dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu tahay xildhibaan sareedo madkeer cabdalla xildhibaan sareedo waxa ay ka mid tahay xildhibaanada ugu muddada dheer baarlamaanka soomaaliya waxaana ay ku jirtaa baarlamaanka muddo ku dhow labaatan sanno markii ugu horreysay ay sareedo soo korto saaxadda siyaasadda waxay ahayd sannadkii laba kun iyo afartii iyada oo ka mid ahayd xildhibaanadii federaalka ee lagu soo doortay deegaanka bagathi ee magaalada nairobi ee dalka kenya sareeda waxay barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska uga sheekaynaysaa waxa uga kordhay muddadii ay xilkan haysay sida ay u aragto kaalinta ay haweenku kaga jiraan siyaasadda dalka sababaha ugu wacan in dumarku aanay weli helin kootadii soddon boqolkiiba ahayd ee siyaasadda dalka waxaa looga baahan yahay in dumarku ay sameeyaan si ay u kordhiyaan ka qaybgalkooda siyaasadda iyo arrimo kale sareado ku soo dhowow barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee laanta af soomaaliga v o a marka hore bal sareedo madkeer cabdalla waa qof ceynkee ah si kooban aniga horta waxaan ka mid ahaa gabdhahii nasiibka u yeesheen bagaata inay dumarka hoggaan u noqdaan oo dumarka markii dambe xataa baarlamaanka inay soo galaan u hadlaayay oo kootadii dumarka laba iyo tobanka ka soo bilaaban ka mid ahay aniga siyaasadeyda waxaa waaye south west stateka la dhaho oo lixda gobol ah baan ku aruursanahay sidaydaba maalin walba haddaad meel u guurto siyaasad ma hayn kartid oo liadershipna ma qaadin kartid waxaa la rabaa inaad qab leedahay oo gabdhahan aad meel wanaagsan ku hogaamin kartid aad dhihi kartid tartiib tartiib inta lama maro xagga lama maro tartiib aad dhihi kartid qof aniga wadaniyaan ahay oo wadanka aad mataqaanaa u jecel oo haykalka guud oo wadanka ka hadla soomaaliya in lagu soo xadgudbo aanan jeclayn meelaha mataqaanaa oo layska soo ataagayo sidii hadda arrimihii baddoo kale qofka ka hadli jiraan ahay waxaan u hadli jiray arrimaha mataqaana xuquuqa aadanaha maadaama gobolladeena anaga xadgudub badan oo ka dhacay waayahay waxaad ka warantaa marka waxaad sheegtay in gobollada aad ka soo jeedid ay xadgudubyo badan ka dhacaan maxaa kuwaas nooga sheegi kartaa waxaan kaaga sheegi karaa iyagoo lix gobola la dhahay saddexaa kala tihiin markaasay dadkeena kala lumeen gobolladeena ilaaha hadda qaar baa juusada jubbada dhexoo kale dhibaatadeeda hataa cid ka warqabta ma laha dadkeena soddon sano waxay ku nool yihiin dhibaato waxaad dhinaca kale ka warantaa sareedo muddo dheera siyaasaddan kusoo jirtaa gabdhaha waagii u adiga sheegayba hadda inaad saxiixayaashii dhinaca gabdhaha embagaata aad ku jirtay magaalada nairobi kenya dumarka waxaa loo qoondeeyey in siyaasadda dalka ay soddon ku lahaadaan boqolkiiba boqolkiiba soddonkii gabdhaha loo qoondeeyey hadda ma muuqato inuu dhowna ma muuqato maxaa ku dhacay waxaa ku dhacay gabdhaha liadership ma haystaan marka gabdhihii liadership la-aana heshay anigoo kaleoo baarlamaanka ku jiro wax ka ogaana waxaan ka noqday gabar ka shaqaysa internationalka banaanka ah banaanka markaan kasoo hadla gudaha wax ka shaqeeyaa la waaya hal gabar baa mar mataqaanaa wasiir fiican noqotay deeqo oo dowladda xasan calkheyr hadda ku jirtay ayadeena meel walbaa lagala dagaalay gabadhaasunbaa wasaaraddaas ka shaqaysa wasaaraddii baa luntay marka liadership la-aanaa gabdhaha ku dhacday oo wax isku keeno oo wacyigin tii soo gasho cusub oo yar meel baa la iskaga kaxaysanayo waxaa la leeyahay maxaa naa kaa galay mataqaanaa ka dhexgal dadkaaga marka inay iga isku ururaan wax isku ururiyo oo siyaasadooda isku soo aruuriyo wasaaraddaas annaga waxaan ugu talagalnay markaan samaynayn annagaa u dacwudnay waxaan ugu talagalnay siyaasadda in lagu aruuriyo kokos ay samaystaan siyaasadooda lagu aruuriyo ay isku horumariyaan waxaad moodaaba inay isku dila la dhahay marka maxay kula tahay maxay kula tahay in dumarka kootadii ay lahaayeen boqolkiiba soddonka ahayd haddiiba xitaa taas la waayo waddada kale laga bixi karo ay dumarka ka bixi karaan oo ay ku heli karaan in ay ka qaybgal inta hadda ah ama ay ku jiraan ka badan ay ku heli karaan waddada loo mari kara maxay kula tahay waxaa loo mari karaa in ay ayago isku xirmaan oo inay dumar isku yihiin ay iskugu hiiliyaan oo iska warqabaan oo iyaga mataqaanaa aan la isku dirin aan jilidka isku caynin aan isdhagaxyaynin aan farinba isku yeerinin oo gabdhanimada ay ka dhexaysay ku heli karaan walwal ma kugu haysaa in gabdhaha siyaasadda ku jira ay aada u yar yihiin oo infara ku tirisa oo muddo dheer kusoo jirayna ay hadda siyaasadii iyagoo ku jira haddana niyajabkan macnaha ka muujinayaan marka ma haysaa ama walwal ma kugu haysaa in dumarka ay sidan ugu tiro yaraadaan saaxaddii siyaasadda ee dalka hadda wax badan baa sanadkan wax badan baa ka go-ay kuraas badanaa haddaba gabdha ahaa hartay hadday saan sii ahaadaanna wax badanaa sii hari doono oo sii lumayaad ka wadaa oo sii luma doono haa maxay marka dumarka uga gaashaaman karaan in kuraastooda ay sidan kusii dhammaadaan oo saaxaddii siyaasadda ay kusii daba yaraadaan biskaas qabiilkana naaga ma rabo inay wax noqoto oo waxaa laleeyahay naag wax nooma noqonayso reer hebel baa qabo ama waxaa laleeyahay naag wax nooma noqonayso naag la qabo wax nooma noqonaysaa laleeyahay marka waa inay iyaga naaganimo ay iskugu tuubsamaan naaganimada inay ka dhexayso ay ogaadaan tii aqoon-yahana iyo tii kale kulli ay isjiidaan oo naaganimadaas ka dhexayso ay iswalaashadaan aflagaadada iyo dadka ay u kala milmaayaan ay joojiyaan oo is ogaadaan waayo oo leadership adag ay helaan iyo wasaarada isku uruurisay kokos isku aruuriso oo mataqaana sida african ee gabdhahooda gabdhaha africa ay u shaqeeyaan ay u shaqeeyaan waayo labadii baarlamaanee hadda baarlamaankii hadda dhammaaday tood toli waxaa waaye gabdhaha wax shaqo ohay kokos ku qabteen malaha wax ay qabteenna malaha oo naaganimo ah oo ka dhexaysay marka dumarnimo ad ka waddaa iyadoo simbal isku yeerinayo qofba qof taageersan yaha lakala tegi
dumarkiya midba dhinac aadami ah haa marka in dumarka laysku keeno tusaaloo kale adiga waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta gabdhaha ee ugu muddada dheeraad ka mid tahay dhowrka afrakutiriska ee hadda jooga baarlamaankana hadda ku jira siyaasaddana muddo dheer kusoo jiray marka si dumarkii laysugu keeno laysugu soo ururiyo inta ay yihiin oo awoodoodii hal meel laysugu keeno oo ay dan mida u lahaadaan xagee loo mari karaa baad isleedahay waxaa loo mari karaa leadership adag in la helo hadda yaa hore wayba roonaayeen gabara is soo sharaxdaa la dhahay gabar ba cod la iskugu geeyo oo guddoomiye xigeenka noqotay baarlamaanka marka hadde hadde ayadaa hadda waxaan u malaynaa ugu madaxsan wasaaradana waa waktigeeda waaba dhammaaday hadda ma shaqaynaysa laakiin awalna maba shaqaynaynin shaqo fiican ma haynin laakiin waxaa la rabaa wasaaraddaas in gebigeedaba inta qabiilka laga saaro hadba gabadhii u qalanta lagu qoro oo dumarka lagu horumariyo kokos adagna ay ka samaystaan baarlamaanka oo gabdhaha waxay yihiin mataqaanaa isku ay helaan mataqaanaa helaan workshoobyo fiican wax loo sheego dumar inay isku yihiin kokos adag ay helaan oo qof dumar kasoo shaqeeyey oo wax fahmayo quuqa aadanaha kasoo shaqeeyey oo wax taqaana loo dhiibo iyo gabadhan hadda guddoomiye ku-xigeenka noqotay in ay mataqaana siday hadba ay ula shaqeysaa iyadana ay hadda wax ku heli karaan ay gacanta isku qabsadaan hadday saas noqon weyso lambarka one man one vote xisbiyada ku imaan doono aad bay ugu yaraan doonaa wasaarada haween baan leenahay iyo uqa aadana waaya waxaad sheegtay in hadda hal gabar ay soo baxday oo ay ku jirto saaxadda ay qayb sare ka joogto sacdiyaan umalaynaa inaad ka wado oo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka ah markii loo codeynayo sacdiyo ee ay u tartamaysay inay noqoto guddoomiye ku-xigeenka koowaad adiga ma u codeysa sareed waa gartay marka dumarka kale ee baarlamaanka ku jira inkastoo codka mar waliba uu sir yahay haddana dumarka ma isku duubnaayeen oo inay gabadhaamaalintaas aad baa loo hiiliye gabadhaas waa loo hiiliye marka gabdhihii dhammaa ee ku jira baarlamaanka ma u codeeyeen sacdiyo aad bay ugu hiiliyeen ha
ma iska warqabteen ha waa iska warqabnay waaya hadda sacdiya ad haysaan hadda sacdiya doorashadii madaxweynaha ee dhacdayna in hal gabaraa ku jirtay murashaxiintii shan iyo soddonka ahaa ee kursiga u taagnaa foosiye yuusuf xaaji aadan iyadana iyadana codod ma helin intay doontaba ha soo gaarto raggu ha ku badnaada meesha laakiin dumarka maxay ugu codeen waayeen foosiye umay codeynin waxaa lagu kala baahay madaxweyneyaashii cododka waa baaheen an iyadana walaashay waa aniga waan kala teliyey waan u sheegay markii horan arrinta dhici doonto waa weydiin kartaa inaan la teliyo oo aad ku tiri waan kala taliyay ayadaad weydiin ku doontaa insha allah waktiga hadda lagu jiro iyo arrinta siday tahay ha yeelinaan ku er waa kala taliyay marka inaysa isa soo sharax inaad kala talisay because wax socodaan ogaa hadda waktiga wakti waktiba waxbay leedahay mogtaan afartan nin oo sharaxan waan u sheegay wax dhacaay saadaalinta horan ugu sheegay waan u saadaaliyey si aad xitaa balniyadda ugu dhistaan gabdhihii meesha ku jiray xildhibaanada ah codadkoodii ugu yaraan wareegii koobaad maxaa loo siin waayay fawziya maadaama oo meesha ay dhibaato ka taagneed aada u jeeday oo warqadii xataa ay ku mataqaana lasoo laadi waayey inta meesha ku jirtay oo gabadhaas walaashay ah qof uu codayso dumarana adigana uma codaynin maya anigana uma codayn been kuun sheegay maxaa ugu codayn weysay maxaa kuu diiday wallaahi xumaanna igama ahayn hade waa way way noqotay saasay u dhacday arrinta markii horena waa kala telinyan inuu socodkaaga uus waxba ka bedelay inaad aada dareensanayd haa haddaan xataa kayga siiyo labay ahaan lahayn laba adkeer iyo keygay noqon lahayn waa tahay marka ugu dambeyntii sareedo muddo dheeraad siyaasaddana kusoo jirtaa xildhibaanaad tahay dadka arrimihii iyo masiirkii dalka talada kulahaad ka mid tahay maxaa dalka iyo dadka soomaaliyeed iyo si gaara aada dumarkaad kula talin lahayd soomaaliyeed ee ku dhegaysanaya aada u sheegi lahayd walaalahay waxaan u sheegayaa inay isku duubmaan ay mataqaana iska daayaan isximista iyo qabiilka iyo ay noqdaan dad isku dan ah oo is-og oo iska warqaba oo wax isu quura inay noqdaan doo isu hiilaya waa dumarkii guud ahaan dadka soomaaliyeedna guud ahaan dadka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inay mataqaana waddankooda ayna gubin oo qabiilka iska daayaan oo soomaali inay yihiin oo hal wadan ay leeyihiin oo hal dad yihiin ay ogaadaan oo adiga maanta dad meel kasta tagto soomaali leydi un baa lay dhahaya laima dhahaya qabiil hebel leydi inay hal qabiil isku yihiin oo soomaalila adduunka looga aqoonsan yahay ogaadaan qabiilka iska daayaan oo waddanka ay dhistaan oo mataqaana qabiil qabiilkaa rigaadiyey soddonka sano oo waddankeena burburiyey ay iska daayaan oo dimuqraadiyad one man one vote sida adduunka u noolyahay u noolaada ayaan ummadda soomaaliyeed kula talinaayo
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu ahayd xildhibaan sareedo madkeer cabdalla oo ka mid ah xildhibaanada ugu muddada dheer baarlamaanka soomaaliya iyadoo ku soo jirtay tan iyo sannadkii laba kun iyo afartii intaan mar kale barnaamijkan iyo kuwo kaleba ku kulmayno waxaa shi ibraahim aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo